aqoon-isweydaarsigan oo ay ka qaybgalayaan iskuduwayaasha iyo weliba maamulayaasha wasaaradda deegaanka ee gobolada iyo degmooyinka puntland waxa uu qayb ka yahay mashruuca deegaanku waa noloshaada oo ay wasaaradda ka wada shaqeeyaan hay-adda keer oo ay bahwadaag yihiin axmed maxamed axmed oo ka socday hay-adda keer ayaa sheegay in tababarada noocani oo kale ay wax badan ka bedeli karaan khilaafaadka inta badan ka dhasha deegaamaysiga saaad ood ogsoontihiin hay-adda keer waxay bahwadaag la tahay wasaaradda deegaanka oo ay ka wada shaqeeyaan mashruuca deegaankaaga waa noloshaada wax badanna deegaanka uga qabsoomay arrimihii wacyigelinta dadka in wax la baro oo xagga fikirkooda wax laga bedelo iyo hadday noqon lahayd in dhulka laga shaqeeyo tii un bayna tan haddeer sii kaabaysaa oo waxaa la rabaa ujeedka marka laga hadlayay ama la qaadeynayay tababarkani laga lahaa wuxuu ahaa in marka deegaankeenu aan ilaashanayno khilaafaadka nagu yimaada inta badan waa khilaafaad badan yahay saan wada ogsoonnahay in loo adeegsado xirfadaha aan hadda helno oo aan u isticmaalno sidaan ku xallin lahayn khilaafaadka naga hor iman doono haddii aan la wasiirka wasaaradda deegaanka puntland cali cabdulaahi warsame oo furay tababarka ayaa wuxuu kula dardaarmay ka qaybgalayaasha in waxyaabaha ay ka faa'iidaystaan casharada ay ku qaadanayaan tababarkan ay dib uga celiyaan bulshooyinkii ay ka yimaadeen
waxaan rajaynayaa tababarkan saddexda maalmooda insha allahu inaad uga faa'iidaysan doontaan dhibaatooyinkaas khilaafaadkaas faraha badan leh deegaanka ka jira sidii loo xallin lahaa sidii loo maareyn lahaa khayraadka dabiiciga aynu leenahay loogana faaidaysan lahaa sida ugu habboon idinku haddii aad tihiin isuduwayaal gobol iyo isuduwa iyo maamulada degmooyinka waxaa mas-uuliyadda koowaad ina ka saaran tahay deegaanada idinku aad mas-uul ka tihiin haddii aynu mamnuucnay dhul badan oo dhulkeena ka mid a in geedihii la jaro haddaynu ku guulaysanay in dhuxushii la joojiyo haddaynu ku guulaysanay in xirmooyinka sharci darrada ahaa la furo oo la baneeyo maxaa inoo diidaya inaynu ku guulaysano inaynu dhulka laftigiisana siyaasad u samayno oo aynu hirgelino siyaasadda daaqa mas-uuliyadda koowaad waxay fuulaysaa mas-uuliyiinta horteeda fadhiya ayay fuulaysaa waxaa laga yaabaa in laga eed sheegto xagga dakhligay maxaasee yeelaynaa gawaari ma haysano aan ku maaragtay ciidan boliisa ma haysano waxaan rabnaa anagu waxaynu haysano inaynu adeegsano ciidan boliisna inagu isu noqono gawaaridana kuwa inagu aynu haysano ama kuwa dadkeenu haysa aynu isticmaalno wax kastoo aynu awoodi karnana aynu awoodno waxa ugu horreeyana waxa weye dadkeena maskaxda in ay wax iska bedelaan qaabka u shaqeynayso